bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorka roobna waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerar lagu qaaday guriga martida ee degmada baardheere
sanatarada golaha aqalka sare oo ansixiyey sharciga la dagaalanka argixisada horey ugu soo gudbay golaha shacabka
shirweynaha waxbarashada dalka oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qaybgelaya shirkaas
xafiiska u n h c r ee xerada xarar dheer oo xiran isbuucyo iyo xaaladda bini'aadinimo oo ka jirta halkaasi
maamulka puntland oo xal ka gaaray shaqaaqo dhowaan ka dhacday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug
wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doonta dagaal xoogan oo magaalada baqmuud ku dhex maray dowladaha yukrain iyo ruushka iyo kumanaan ka mid ah dhakhaatiirta u k oo shaqo joojin sameeyey
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan waa talaado taariikhda ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha maaraj sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayga duhur kuwooda ugu dooroon markana kusoo dhawaada iyagoo intaasi ka faahfaahsan wadajir waxaa idinkugu akhrinayaa xali aadan iyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir
aan ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerar qaraxiyo oo lagu qaaday guriga martida ee degmada baardheere ee gobolka gedo sida warkaan oo ku faahfaahinayo abuukar dayax
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxyo ismiidaamin ah oo saaka lagu weeraray degmada baardheere ee gobolka gedo waxaana si gaara loo weeraray guriga martida oo la sheegay inay degganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka gedo weerarka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere waxa ay sheegayaan in guriga lagu qaaday weerarka ay degganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo maamulka gobolka gedo waxaana ka mid a shakhsiyaadka degganaa abaanduulaha qaybta saddex iyo afartanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya korneel axmed cabdulaahi xirsi labaale iyo guddoomiyaha gobolka gedo axmed buulle gareed waxaa jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerarka waxaana warar hoose ay tilmaamayaan in mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka gedo halkaasi dhaawac uu kasoo gaaray xaaladda magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa kacsan waxaana dhammaan la xiray wadooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa wada howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan shakhsiyaad la sheegay in ay fuudeeyeen weerarada qaraxyada ah ee saaka lala bartilmaamaysaday degmada baardheere ee gobolka gedo ma jira faahfaahin intaasi dhaafsiisan oo ka soo baxaya maamulka jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka gedo
waryahayaga uu karday waxaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarka lagu qaaday guriga martida ee degmada baardheere ee gobolka gadona la socodsiina ayuu kaasi ahaa markan sanatarada golaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta waxay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada oo horey usoo gudbiyey golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sanatarada aqalka sare ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaana si rasmi ah maanta u ansixiyey sharcigan oo ah mid golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kal hore kasoo gudbay waxa uuna yahay la dagaalanka argagixisada si sanatarada aqalka sare iyo baarlamaanka dalka xildhibaanadooda ay u meelmariyaan ugu dambeyntiina ay suurto gashay sagaal iyo labaatan sanatar oo ka tirsan sanatarada aqalka sare ayaana ayaana ansixiyey sharciga la dagaalanka argagixisada oo kal hore ay usoo gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sharcigan ansixiisa kadibna waxaa la filayaa in howlgallo kuwii ugu dambeeyey oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ee si rasmi ah kaga sii bilowdaan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka oo ay weli gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab
dhanka kalena markaan haddii aan eegno waxaa maanta ama maalintii labaad ee magaalada muqdisho ka soconaya xarunta afisyooni shirka waxbarashada qaranka ee dalka kaas oo markaasi ay ka qaybgelayaan dad mas-uuliyiin kala duwan iyo aqoon-yahano shirkaas oo markaasi lagu gorfeynayay xaalada waxbarasho ee dalka iyo wax kabedelka waxyaabaha ka qaldan iyadoo markaasi shirkan shalay magaalada muqdisho uu ka daafuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uuna galay maalintii labaad oo markaasi ka soconayo magaalada muqdisho iyadoo lagu hadlayo sidii loo tayan lahaa waxbarashada dalka markaasi isbedelna loogu sameyn lahaa in ardayda iyo markaasi da-da yarta soomaaliyeed tayadooda waxbarasho kor loogu qaado waxaana markaasi maalintii labaad uu ka soconayaa xarunta fisioni ee magaalada muqdisho
xafiiska hay-adda qaxootiga dunida ee u n h c r ee xerada xarardheer ayaana waxa uu xiran yahay muddo laba isbuuc ah iyo xaaladda bili-aadanimo halkaasi ka jirta oo isa soo taraysa warkan waxaa soo diray weriyahayaga cabdulaahi axmed daada muddo ka badan laba isbuuc waxaa gebi ahaanba xiran xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ay ku leedahay xerada qaxootiga xagardheer kadib markii shacabka deegaanka faafi ay hay-adda u n c r ee isku maandhaafeen sida la sheegay arrimo la xidhiira furitaanka xerada kaambecoos taasi oo la xiray horaantii labada kun iyo toddobiyo tobankii xirnaashada xafiiska u n c r ee xerada xagardheere ayaa saameyn weyn ku yeelatay bulshada ku nool kaamkani haddaba waxaa tiifiga caalamiga ee dalsan u warramay qaar ka mid ah shacabka ku nool saameyn xoog leh ku yeelatay si aad u ogtahayba meeshaan annaga waxaan nahay dad un hoos jooga oo refugee oo un ay gacanta ku heys saamaynta marka ay ku yeelatay saameyn badan bay ku yeelatay un meeshaan waxaa jiri jiray raashin la qaato oo qaxootiga ay qaataan oo meeshaan lagu qaataa jiri jiray dadka qaar waxaa jira marka raashinkaas markay qaadanhayaan farawaan noqda oo la yidhaahda system kuma jirtaan un aada oo macnaha suurka meesha la saara ayna soo baxeen dadka ayagaa un aadan jiray un meesha u deganeed oo howlfudeed sida ayadeed markii farahooda loo hagaajiray raashinka meesha ka qaadan jiray saameyn xoog leh ku yeelatay waxay dhacday dad masaakiin eh oon socon karin ama umulo leh ama xaamilo leh ama garab xiran ahoo dad marka ayada oo aan caawi aan haysanin inay saameyn xoog leh ku yeelato trsboorkii ay ku raaci lahaayeen gaarigan aan haysanin un ay meesha iyadeed ka tagtay oo dhadhaabay aaday dadka ayagaa marka iyo in la mid ahoo tabar yar ama curyaan leh ama umul leh ama adigu waad garan kartaa dad badan oo waxaa jira iska reer tabareede dadka ayagaa marka aad bay maaragtay u walwalsan yihiin dad badanoo waxaan ogahay sida ayada la aligeed tabar darra la aligeed dhaadhaab u aadi waayey raashinkana sidii ku waaye marka saamaynta ay ku yeelatay xaryaha taasaa ka mid ah annaga oo ku nool xarada xagardheeraha qaxootigan inta badan haddii aan nahay refugee un baan hoos joognaa un-na waxaa u sokaysa dhadhaaba oo xaryaha hadda ma joogto oo saamayn xoog leh ku yeelata arrinta tegitaankeeda saamayn xoog leh ku yeelata marka waxaan leenahay un h c r waxaan nahay dalladii aan hoos joognay oon ku hoos nooleen marka waxaan isleeyahay arrintaas saamayn xoog leh dhalisay un h c r ayadaan meeshaan u degannahay in kusoo hiranay oo bahay la soo caaratay oo badanna way joogtaa in hore oo u rajisgaraysneed oo kaamka deganna way joogtaa un h r waxaan leeyahay marka arrintaas si gaas ahaan il gaar ah ku fiiriso saameyn weyn ayaa ka dhalatay waayo un h c r saafis badan bay samaysaa sida ilmo kudaridda sida ma garanaysaa buufiska oo kale broseska markuu qof hor leeyahay wax badan bay samaysaa haddana haydii wax jooga male meesha waa bacdka noqota meel laga guuray ee hadday guurtay toos u guurtayna qaxootiga u sheegto waxaa waaye dee iyada qaxootiga isku tashado
walaal magacaygu waa maxamed cali nuur walaal walaahi shaqooyinka macnaha shaqadaas oo dadka loo haya bulshada waa saamayn weyn ay nagu yeelata mafahantay dad badanoo waxaa jireen oo soo laabteen oo kaarkoodii macnaha inay soo laabteen qaxootiga ku soo laabteen oo kaar labaad inay qaataan u baahan oo baahan anna ritaaniis anna new arrival waxa dhaa mafahantay marka dadka meeshaan way ku dhibaataysan yihiin wax u shaqaynaya ma laha bulshada un u shaqaynaysiina macnaha iyo local iyo localka ayaa isku dhacay saas darteed wax bay isku fahmi waayeen inkastoo wax isku fahmin marka bulshadana meeshay ilaa hadda ay ku xayiran yihiin ma fahamta oo wax u shaqaynaa ma jirto qaxootigii waa lasoo buuxsanahayaa aad baa loo soo buuxdhaafiyey marka sidaa darteed gaari wax soo wax soo galaana ma laha wax ka baxaana ma laha dhanka kale gudoomiyaha guud ee xerada xagardheere xuseen calas ayaa ka warramay waxa isku hayaan hay-adda u n h c r iyo sidoo kale shacabka deegaanka dadka deegaanka halkan iyo u n h c r ayagoo labadoodaba ay u doodayaan dadkan qolada deegaankeenna waxay rabaan dadkan dhibaataysan in la dejiyo un waxay rabtaa dadkan dhibaataysan inay bajad u hesho marka isfahmi waay meeshaas ka yimaaday ayagoo hal qolo un u doodaya dadkan dhibaataysan labadoodaba ay u doodayaan iyo haddana isfahmi waygaas imaa saasay ku joogsatay laakiin insha allah hadda waxaan rajaynaynaa in in yar in yar ay u bilaabato insha allah cabdulaahi axmed daada dalsan t v xeryaha dhadhaab
aada u mahadsan yahay cabdulaahi axmed daada markaana haddii aan eegno puntland gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal cali sheikh ayaa shir gudoomiye kulan ay isugu yimaadeen qaar kamid a nabadoonada iyo waxgaradka gobolka mudug gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka gudoomiyaha degmada xarfo nabadoono iyo waxgarad ayaa ka qeybgalay kulankan shirkan oo wejiga koowaad ee kulanka waxgaradka iyo nabadoonada laba beelood oo walaala ah kuwaasoo ka xaaltamayay dilka allah u naxariistay marxuum cawil cabdi jowte oo maalmo ka hor lagu dilay magaalada kaalkacyo laamaha amniga gobolka mudug oo gacan ka helaya shacabka ayaa ku guuleystay soo qabashada gacan ku-dhiiglihii dilka geystay ayagoo ay ka wada xaaltameen nabadoonada labada beelood kuwaasoo ku heshiiyay in la qisaaso gacan ku-dhiiglaha dilka u geystay marxuumkan gudoomiyaha gobolka mudug faysal oo kulankan shir gudoominaya ayaa bogaadiyey iscabgaradka iyo heshiiska labada beelood ee dhacdadaasi isagoo sheegay inay mas-uul ka ahaayeen ama markaasi ay maamulka maamul ahaan ay diyaar u yihiin door kasta oo lagu dardargelinayo heshiisyada beelaha iyo bulshooyinka gobolka mudug wadadega
halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka caalamka dagaal xoogan ayaa magaalada baqmuud waxa uu ku dhex maray ciidamada dalalka ukrain iyo sidoo kale ruushka dagaal xoogan ayaa magaalada baqmuud ee bariga dalka ukrain waxauu ku dhex maray ciidamada ruushka iyo kuwa ukrain labada dhinac ayaana sheeganaya mid walba inuu guulo ka gaaray dagaalka halkaasi ka dhacay iyada oo dagaalku uu sii cuslaaday maalmihii lasoo dhaafay dagaalka u dhexeeya wadamada ukrain iyo ruushka ayaa wuxuu noqday mid maalmihii ugu dambeeyey cirka isku sii shareerayay dhinacyada kala duwan ayaana waxa ay markasta guulo ka sheegtaan dagaalada u dhexeeya dagaaladaas oo ah kuwa ay ka dhashaan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dowladaha reer galbeedka iyo kuwa midooda yurub ayaa guud ahaanba labada dal siyaabooyin kala duwan ama si qarsoodi ah u taageeraya iyagoona taageero weyn u muujinaya wadamada ukrain iyo sidoo kale ruushka oo hadda isku haya gudaha dalka ukrain oo dagaaladu ay ka socdaan inta ugu badan ruushka waxa uu diidan yahay in ukrain uu ku biiro naato ukrainna waxa ay rabtaa in ay ku biirto naato dagaalkan halkaas ayuu ka aloolsan yahay
ugu dambeynna tobanaan kun oo dhakhaatiir ah ayaa isniintii dalka britain ka bilaabay shaqo joojin ku-meel gaar ah oo soconaysa muddo saddex maalin ah arrintan ayaa saameyn ku yeelan doonta dadka bukaanka ah iyagoo dhakhaatiirtu ay ka cabanayaan mushaarka ay qaataan dhakhaatiirtan ayaa dowladda markaasi ku tilmaamay in mushaarka ay qaataan aysan markaasi ahayn kuwo ku filan sidaas awgeedna aysan ku shaqeyn karin waxayna markaasi ku dhawaaqeen shaqo joojin saddex maalmood ah in markaasi wax kabedel lagu sameeyo mushaarka ay qaataan ayagoo markaasi sidaas aysan ku shaqeyn karin sidaas awgeed waxaa markaasi walaac badan laga muujinayaa bukaanada ku jira isbitaalada dalka u k oo dhibaato ay kaga imaan karto la tacaalid la-aanta dhakhaatiirta maadaama ay sameeyeen shaqo joojin sida markaasi lagu soo waramayo
guud ahaanna warkii duhur aad duhurnimadan kala socoteen raadiya hadalsan waa nagintaacid warkayga seego baraheena bulshada ayay dib kaga baaran karaan
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel